marka la abaaro shala galab xilligii aadaanku dhacay hadalkuna uu sandheeyo shala galab ayaa meel xaafada magaalada degmada barambal dhexdeeda ah waxaa wiil yar oo daariisa aasaasamaansa waxay kala qarxay waxaa kala qarxay qarax miino waxaana ku waxyeelobay asaga dhammaan afartiisa adin iyo jirkiisa way garaafaysay isbitaalka degmada barambal ayaa loo qaaday oo lagu daweebay kadibna waxaa ku jiray oo lasii ogaaday in qaraxyadii iyo firiisadii ay bawdooyinka iyo lowyaha ay kaga jiraan isagaas ayaa wax ku waxyeeloobay tiim kalaana la socday oo dhallinyaro ah isagaana wax ku noqday ilaahina wuu ka badbaadiyey intii kale intaan ka ognahay khasaaraduna waa wiilkaas tobanka sano jira waa tahay aaladan ku qaraxday ma mid dhulka ku aasan bay ahayd mise mid bannaanka taallo caruurtu ay ku ciyaareen
markii aan adigu goobta ay wax ka dhaceen iyo meeshii qaraxu kala kacay baan tagnay waxaan ogaanay oo noo soo baxday inay markii hore waxaan ay ahaayeen qaraxa miilooyinka oo dhulka lagu aaso bay ahayd kadib dhulkii ade waa dhul badegan yahay oo shacaba maalin walba ama dhagaxa baa la baxsaa ama ciidii baa qodmaysa kadib wuxuu shay banaanka usoo baxay inay ahaayeen laaligeedna wuxuu noo sheegay inay shayga inuu arkay shayguna uu ballaarnaa markii aan aragnay shaygii sawirkiisii iyo qaadka ay wax u dhaceen iyo godkii meeshii ay wax kala qarxeenna inay miinada tahay dhulka lagu aaso baan ogaanay sidaas laaligeed wuu gargaraacay muddo badan baan garaacayay buu yidhi markii aan wax badan garaacayena dhallinyaro kalaa la socoto oo yar yara dhagaxaan waaweyn iisoo qabti yidhi aan ku garaacno intay qoladii dhagaxaantii yarka igu soo wadeen ayuu ay la kacday asagiina si wanaag intiikalna ilaahay wuu ka badbaadiyey waa tahay haraadigan waxyaabaha qarxa marar badan way ku soo noqnoqdeen degmada balanballe saamaynta caruurta ama xoolahaba ay u geysanayso marka haddaad tihidiin aqoon-yahankii ee deegaanka wax arrintaasi oo tallaabo ah oo aad ka qaadeen majida si aad u badbaadisaan nolosha dadka waxaanu waa wax horta tillaabo in laga qaadaa waa ay ka weyn tahay oo tabarta dadkan degmada balanballe iyo dadka ku nool waa wax ka ballaaran meeshaas sidaad la socosaanbe ilaa seven seven dagaalkii soomaaliya etoobiya dhex maray ilaa kii etoobiya ay ku qabsatay oo kaga baxaysay ilaa siddeetan iyo sideedii intaas waa lagu dagaalamayey meel kasta inta guraan iyo balanbal u dhaxaysiiyo ilaa cildeenle aracadayf axmed gurey dhul markii laisku laisku xisaabaa boqol kilomitr oo iskuweer ah ayaa wuxuu yahay gufays iyo qarax iyo miino iyo madfac weyne any time aniga kula hadlayaa waxaan hayaa qol dhan oo bakaara oo istoora oo maalin walba aan ku aruursho ka qaado ilmo fugiis wata ilmo gumac wata aan qarxin ilmo wata qarax aan qarxin baan haynaa marka bulshadu way og yihiinoo qofka caqlino qof weyn ah shayga markuu arko wuu qaadaa wuu nooga soo waramaa waan ka wacyigelinaa dadka waan u sheegnaa laakiin dee caruurtu semberiba waxaa taqaanaan caruur inay waxay garaacayaan iyo waxay isku xirayaan miuya aysan berfishin kala lahayn marka wacyigelinta waana la sameeyaa waana wadnaa annaga ayaa hadda u taagan oo waxaan u taagannahay inaan barnaamijka dadka ka wacyigelino oon arno anytimena waan wadnaa laakiin waa wax ka ka tira badan wacyigelin oo u baahan waxqabad weyn mid dawladeed iyo mid hay-ad oo shacab ka sarreysa intaba iskaashi iyo iyo maalgelin dheer mashruuc u baahan wey dadka looga qabto waa tahay maxaad ugu baaqaysaa marka hay-adaha ku shaqada leh baarista aaladaha qarxaa
ayaan saad la socotaba anigu waxaan ahay nin degmadan balabal ku dhashay ninety three oo caruur ahaay hadda midka meelada la qarxaday akasi yaraa ilaa waadhow ka cagliyey saaxiibada badan baa yaa kunis ku soo nafwaayey anaa meelo soo garaacay ciyaal baa ila garaacay anigu waa ka badbaada ayaga mid kama noola kuwo badan oo kale waan isla garaacanay qaar dintaiyo qaar jirku ka muxay isugu jiraan weli hadda dhaawaca anigu waan ka badbaaday ilaa iyo waagaasi hadda inta ka dhexle bil kadib ama dhowr bilood kadib ama riti bay la kacdaa ama hal bay la kacdaa ama reer dabshitay la kacdaa ama caruur bay la kacdaa marka barnaamijkaas adduunku wuu yahay balanballe inay tahay meelihii lagu dagaalamay walaha qarxa iyo miinooyinka ay ku haraan waxaan ugu baaqaynaa wasaaradda amniga ee dowladda federaalka soomaaliya iyo midda galmudug iyo agshinada ku lug leh barnaamijkan miinooyinka waxaaha qarxa in barnaamijkaas laga yeesho il gaara oo dadka iyo dunyada iyo iyo xawayaanta iyo juurjuurta soomaaliyeed ee ku nool dhulka galguduud si fara faa-iida ayaa arrintaas ugu haysaa waxaanan oran karnaa bal wax kale iska daaya saxa reerku maalo ama artagii reerka maanta uu dhaansaday oo uu dafraday ayay la kacdaa bal iska daa bal wax kalebe marka waxaan ugu baaganaa cid kastoo barnaamijkaas uu huseeyo qoladii caafimaad iyo qoladii amniga ku shuqulle iyo hay-adaha miinooyinka manactionka annagu hadda waa ka tirsannahay laakiin awoodda iyadu waxay u baahan tahay in lasii siyaadiyo lasii kordhiyo xolka la badiyo shaqaalaha la badiyo gargaarka la badiyo marka cid kastoo huseysaa waxaan ugu baaqaynaa waa la iska dhaga tiray miinooyinka iyo dhibaatooyinka balanbadla ka jire in si degdega loo soo